war ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa maraykanka ee africom ay duqeyn ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab casirkii toddobadii maarso ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidanka maraykanka ee africom oo iskaashanaya ayaa duqeyn dhanka cirka ah xagjiriin ka tirsan al-shabaab uu u geystay meel u dhow tuulada gandarshe ee gobolka shabeellada hoose ayaa lagu yidhi warkani oo xalayay soo saartay dowladda soomaaliya duqeynta ka dhacday gandarsha ayay dowladdu sheegtay in lagu dilay afar xubnood oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana aysan jirin waxyeello soo gaartay dad rayid ah sida lagu sheegay war-saxaafadeedka sidoo kale dowladdu waxa ay sheegtay in weerarkani uu yimid kadib markii al-shabaab ay shalay weerar ku qaadeen saldhigga militariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka ceel saliinah ee duleedka degmada marka weerarkaas waxaa lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda federaalka inay iska caabiyaan ciidanka xoogga dalka ee lagu weeraray saldhigga ceel saliini ku dhowaad soddon kooxda shabaab ah ayaa isku dayay inay cagta mariyaan xerada militariya ceel saliini hase yeeshee ciidanka xoogga dalka ayaa jab u geystay mana jirin cid ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo wax ku noqotay weerarkaas ayaa lagu yidhi qoraalka ceel saliini ayaa ka mid ah deegaanada inta badan ay al-shabaab ku weeraraan ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa xoogga dalka oo halkaasi ku leh saldhig militari horey al-shabaab ayaa deegaankaasi uga fuliyey weeraro dhowr ah oo ay ku dileen askar kuna furteen hub iyo gaadiid badan oo ciidan waxaana weli muuqata in al-shabaab ay ku dhiiranayaan weerarada saldhigga militari ee ceel saliini siyaasiyiin badan ayaa madaxda dowladda federaalka iyo taliska militariga soomaaliya horey ugu dhaliilay dayacad ay sheegeen inay haysato ciidanka mar walba lagu weeraro deegaanka ceel saliini oo hoostaga degmada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose